bismillaahi raxmaani raxiim subax wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhawaada warka subaxnimo ee idaacadda dalsan qodobada saaka ee wararkeena aad ku dhagaysan doontaan waxaa ka mid ah ra-iisul wasaare rooble oo guddi baaris ah u magacaabay iskuday afgembi oo uu sheegay in lala damacsanaa xafiiskiisa kulan looga hadlayay arrimaha doorashada oo madaxweynihii hore ee dalka sheekh shariif sheekh axmed iyo wakiilka qaramada midoobe ku dhex maray magaalada muqdisho khasaare geystay oo xalay ka dhacay magaalada muqdisho wasiirka amniga soomaaliya oo amar dul dhigay hay-adda nabad sugidda in ay wareejiso garoonka diyaaradaha amnigiisa gudoomiye ku-xigeenka koowaad ee baarlamaanka galmudug oo ka horyimid shaqa joojin uu ku sameeyey gudoomiyaha baarlamaanka maamulkaasi ciidamada gorgor oo howlgal lagu soo qabqabtay rag ka tirsan al-shabaab ka sameeyey gobolka shabeellaha hoose
soo gudbinta warkan waxaa suurageliyey shirkadda isgaarsiinta ee somtel shirkadda isgaarsiinta somtel waxa ay kuu keentay adeega tr g iyo for g internet ku dooro xawaaro sare iyo qiimo jaban adeega tr g iyo for g balas ee shirkadda isgaarsiinta ee somtel sido waa wehelkaaga goor kasta iyo goob kasta
subax wanaagsan dhegeystayaal waa subaxnimo axada taariikhduna ay ku beegan tahay labada bisha koowaad sanadka labada kun laba iyo labaatanka u diyaargaroowa warkeenii subaxnimo iyo qodobadeenii oo faahfaahsan ra-iisul wasaaraha xukuumadda soomaaliya maxamed xuseen rooble ayaa magacaabay guddi baaritaan ah oo uu sheegay inay baari doonaan iskuday afgembi oo lala damacsanaa xafiiskiisa xuseen washington ayaa warkan eegaya
ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalk soomaaliya ee xilgaarsiinta maxamed xuseen rooble ayaa xalay guddi baaris u magacaabay dhacdadii toddobalabaatankii bishii disembar ee sanadkii laba kun kow iyo labaatan la isku dayey in lagu afgembiyo xafiiska ra-iisul wasaaraha xukuumadda iyo kan golaha wasiirada wareegto uu soo saaray ra-iisul wasaare maxamed xuseen rooble ayuu ku magacaabay guddi waa guddiga baarista uu ka kooban shan xubnood oo ka tirsan xukuumaddiisa waxaana guddoomiye looga dhigay wasiirka wasaaradda gaashaandhigga xiligaarsiinta cabduqaadir maxamed nuur xubnaha guddiga la magacaabay ee baarista ayaa waxaa sidoo kale ku jira wasiirka amniga xukuumadda cabdulaahi maxamed nuur wasiirka wasaaradda waxbarashada xukuumadda cabdulaahi abuukar xaaji abuukar carab iyo jenaraal bashiir maxamed jaamac bashiir goobe oo ah wasiiru dowlaha howlaha guud wareegtada uu soo saaray ra-iisul wasaaraha ayaa u qorneyd iyaga oo la fulinayo go-aankii golaha wasiirada ra-iisul wasaaraha xukuumadda maxamed xuseen rooble waxa uu magacaabaya ra-iisul wasaaraha guddi ka kooban shan wasiir kuwaas oo baaris rasmi ah ku sameyn doona dhacdadii todoiy labaatankii disembar laysku dayey in lagu afgembiyo xafiisyada ra-iisul wasaaraha iyo xukuumadda ayaa lagu yiri wareegtada uu soo saaray rooble guddiga ayaa waxa ay ka kooban yihiin shan xubnood waxaana ay kala yihiin cabdulaahi maxamed nuur oo ah guddoomiyaha guddiga ahna wasiirka wasaaradda gaashaandhigga cabdulaahi waa cabdiqaadir maxamed nuur oo ah wasiirka gaashaandhigga ahna guddoomiyaha iyo cabdulaahi maxamed nuur oo ah wasiirka wasaaradda amniga gudaha cabdulaahi abuukar xaaji abu cabdulaahi carab oo ah wasiirka wasaaradda waxbarashada jenaraal bashiir maxamed jaamac bashiir goobe oo ah wasiiru dowlaha howlaha guud iyo cabdixakiin xasan ashkar oo ah wasiiru dowlaha xafiiska ra-isul wasaaraha guddigan ayaa waxa uu ra-iisul wasaaruhu faray in ay shaqadooda ama baaristooda ku aadan dhacdadii toddobaatankii disembar ee sanadkii laba kun kow iyo labaatan kusoo gabagabeeyaan muddo toddobaad ah islamarkaana ay golaha wasiirada horkeenaan warbixintooda si kastaba toddobaatankii disembar kadib markii uu shaqada waa madaxweyneha uu ka joojiyey ra-isul wasaaraha ayaa waxaa la sheegay in ciidamo ay shaqa joojin waa ciidamo ay isku dayeen in ay shaqada ka joojiyaan ra-iisul wasaaraha xafiiskiisa waxaana qoraal ay soo saartay xukuumadda ay ku sheegtay in si cad laisku dayay in laisku dayay in afgembi lagu sameeyo shaqada ra-iisul wasaaraha waa sida lagu sheegay qoraal ay soo saartay xukuumadda si kastaba khilaaf xoogan ayaa haatan waxa uu ka dhexeeya madaxweynaha muddaxileedkiisu dhammaaday maxamed cabdulaahi farmaajo iyo ra-iisul wasaaraha xukuumadda xilgaarsiinta maxamed xuseen rooble waxaana khilaafkooda uu salka ku hayaa arrimaha doorashooyinka iyo sidoo kale arrimo kale oo ra-iisul wasaaraha lagu eedeeyey in uu wado dhulboob ha yeeshee xukuumadda arrintaas ay been abuur ku tilmaamtay
mahadsanid kulan looga hadlayay arrimaha doorashada ayaa madaxweynihii hore ee dalka sheekh shariif sheekh axmed iyo wakiilka qaramada midoobey ee soomaaliya u dhex maray magaalada muqdisho kulanka ayaa waxaa markaasi uu dhex maray madaxweynihii hore ee soomaaliya mudane sheekh shariif sheekh axmed iyo waki- oo ah markaasi guddoomiyaha golaha midowda musharaxiinta iyo sidoo kale wakiilka qaramada midoobey ee arrimaha soomaaliya james swam kulanka ayaa waxaa markaasi sheekh shariif iyo james swam ay uga wada hadleen xaaladihii ugu dambeeyey ee siyaasadda dalka iyo doorashada iyo sidii markaasi loo dardargelin lahaa arrimaha doorashada sida lagu sheegay qoraal kooban oo kasoo baxay xafiiska madaxweynihii hore ee soomaaliya mudane sheekh shariif sheekh axmed kulanka ayaa waxaa markaasi looga arrinsanayay intii socday intii uu socdayna looga hadlay caqabadaha hortaagan dardargelinta arrimaha doorashada iyo sidii ay doorashada u noqon lahayd mid daafuran oo natiijadeeda lagu wada qanacsan yahay islamarkaana ku dhacday si lagu wada heshiiyey madaxweynihii hore ee soomaaliya ahna guddoomiyaha midowda musharaxiinta sheekh shariif sheekh axmed ayaa wakiilka qaramada midoobey uga mahad celiyey dadaalka ay gelinayaan sidaa doorashada soomaaliya ay u noqon lahayd mid daafuran oo si xor ah u dhacda sheekh shariif sheekh axmed ayaa sheegay in loo baahan yahay in doorashada soomaaliya ay ku dhacdo si nabadgelyo ah waxaana uu xusay in markaasi dhinacyada doorashada ay qusayso loo baahan yahay in markaasi dulqaad ay muujiyaan doorashadana dadka soomaaliyeed muhiim ay u tahay sidii ay u noqon lahayd mid markaasi si xasilooni ah iyo nabadgelyo ah ku dhacda qarax khasaare geystay ayaa xalay ka dhacay magaalada muqdisho waxaana kasoo baxaya faahfaahino dheeri ah faahfaahinada dheeriga ah ee kasoo baxaya qaraxan oo ahaa mid gaari lagu xiray ayaa waxauu ka dhacay magaalada muqdisho kaasi oo jugtiisa laga maqlay xaafado ka mid ah degmooyinka magaalada muqdisho gaariga ayaa waxa uu ahaa nooca soomaalida ay u taqaanay haariyed waxaana la sheegay in xilliga uu dhacayay uu marayay isgoyska baarwax ee degmada howlwadaag waxaana qaraxaasi kadib la sheegay in khasaaro uu ka dhashay islamarkaana uu ka kacay gaariga dab xoogan oo markaasi qabsaday gaariga waxaana la sheegay in la arkayay qiiq iyo uuro madow intaa la xaqiijiyay hal qof ayaa geeriyooday waxaana sidoo kale la sheegay in laba ruux oo kaleeto ay dhaawacmeen kuwaasi oo deg deg cisbitaalada loogu qaaday taliyaha ciidamada booliiska ee degmada howlwadaag najiib cabdi abiib najiib carab ayaa waxaa wakaalada wararka ee soona uu u sheegay in markaasi gaarigaasi uu ahaa nooca raaxada islamarkaana uu marayay isgoyska baar ubax taliya najiib carab ayaa intaasi ku daray in gaarigaasi uu qarxay kadib markii qarax lagu soo xiray hal qofna uu ku geeriyooday laba qof oo kaleetana ay ku dhaawacmeen ciidamada ayaa waxaa markaasi ay goobta soo gaareen iyaga oo xiray goobta qarax oo ka dhacay islamarkaana gurmad u sameeyey dadkii halkaasi ku waxyeeloobay wasiirka amniga soomaaliyana waxaa hay-adda nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka ee nisaw markaasi ku amray in ay wareejiso amniga garoonka diyaaradaha wariyeena maxamed iidle ayaa warkan eegaya
wasiirka wasaaradda amniga ee xukuumadda federaalka ah ee soomaaliya cabdulaahi maxamed nuur ayaa soo saaray amar cusub oo ku socda kusimaha taliyaha hay-adda nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka soomaaliya yaasiin fari qoraal uu soo saaray wasiir cabdulaahi maxamed nuur ayuu kusimaha taliyaha hay-adda nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka soomaaliya waxa uu ku faray in mas-uuliyadda amniga ee ciidanka nabad sugidda ay ka hayeen garoonka diyaaradaha ee aadan cadde ee magaalada muqdisho ay ku wareejiyaan ciidanka booliska soomaaliya dibna uu ula soo laabto dhammaan ciidankii ka howlgelayay garoonka diyaaradaha ee ka tirsanaa ciidanka nabad sugidda qoraalka ayaa waxaa sidoo kale lagu sheegay inay soo bateen cabashooyinka ay nisa ka soo gudbiyeen hay-adaha dowladda ee ka howlgala gudaha garoonka diyaaradaha ee aadan cadde ee magaalada muqdisho islamarkaana ay ku kaceen xadgudubyo kala duwan waa sida lagu yidhi qoraalka ka soo baxay wasiirka wasaaradda amniga ee xukuumadda soomaaliya wasiirka amniga cabdulaahi maxamed nuur ayaa go'aamiyey in ciidanka booliska ay la wareegaan guud ahaan amniga garoonka diyaaradaha aadan cadde ee magaalada muqdisho waxaana wasiirka uu caddeeyey in mas-uuliyadda amniga garoonka lagula xisaabtami doono ciidanka booliska ee jooga saldhigga garoonka diyaaradaha garoonka aadan cadde ee magaalada muqdisho ayaa waxaa ka howlgeli jiray ciidan ka tirsan nabad sugidda dharcadka ah ee soomaaliya waxaana ciidankan markii hore si toosa ay u hoostegi jireen kaaliyihii hore ee agaasimihii hore ee hay-adda nisa cabdulaahi kulane
ciidamada xoogga dalka soomaaliyeed ayaa howlgal waxay ka sameeyeen deegaano ka tirsan gobolka shabeellaha hoose kaasi oo lagu soo qabqabtay sida la sheegay rag ka tirsan al-shabaab ciidamada xoogga dalka soomaaliyeed gaar ahaan kuwa kumaandooska gorgor ayaa howlgal waxay ka sameeyeen deegaano ka tirsan gobolka shabeellaha hoose halkaasi oo qaar ka mid ah xubno ka tirsan al-shabaab lagu arkay sida la sheegay howlgalka oo uu hogaaminayay taliyaha guutada toddobaad ee ciidamada xoogga dalka soomaaliyeed ee kumaandooska ee gorgor gaashaanla dhexe dayax cabdi cabdulle ayaa waxaa markaasi lagu sheegay in laga sameeyey howlgalladaasi deegaano ay ka mid yihiin beriire tuurtuur mubaarag iyo sidoo kale deegaano kale oo ay ka mid tahay jowharyari kuwaasi oo hoostaga gobolka shabeellaha hoose waxaana saraakiisha ciidamada gorgor ay sheegeen in howlgalkaasi ay kusoo qabqabteen lix xubnood oo ka tirsan dagaalamayaasha al-shabaab kuwaasi oo markaasi joogay deegaanada hadda laga soo qabqabtay taliyaha guutada toddobaad ee ciidamada kumaandooska gorgor gaashaanla dhexe dayax ayaa waxa uu sheegay in howlgalkan ay sii wadi doonaan ilaa inta al-shabaab ay markaasi ka bixin doonaan deegaanada gobolka shabeellaha hoose ciidamada kumaandooska gorgor ayaa muddooyinkii ugu dambeeyey waxay kordhiyeen howlgallada ay ka sameynayaan gobolka shabeellaha hoose iyagooo markaasi kula dagaalamaya rag ka tirsan al-shabaab gudoomiye ku-xigeenka koowaad ee baarlamaanka galmudugna waxa uu ka horyimid shaqa joojin uu ku sameeyey gudoomiyaha baarlamaanka galmudug warkan waxaa eegay waryaheena cabdisalaan juulo shaakir gudoomiye ku-xigeenka koowaad ee baarlamaanka galmudug cabdulaahi xirsi maxamed ayaa ka horyimid go-aan isaga iyo xildhibaano kale oo gudoomiyaha baarlamaanka maamulkaas maxamed nuur gacal uga joojiyay afar fadhi oo ka mid ah fadhiyada baarlamaanka galmudug ay leeyihiin gudoomiye cabdulaahi xirsi ayaa gudoomiyaha baarlamaanka galmudug gacal ku eedeeyey inuu ku xadgudbay sharciga iyo xeroosaadka maamulka islamarkaana uu ka been abuurtay dastuurka u yaala dowlad goboleedka galmudug cabdulaahi xirsi maxamed ayaa qoraal uu soo saaray waxa uu ku sheegay in guddoomiye maxamed gacal uu isticmaalay awood dheeraad ah oo uusan siinin xeroosaadka baarlamaanka galmudug uuna soo saaray warqad uu ku carqaladeynayo habsami u socodka shaqada baarlamaanka dowlad goboleedka galmudug guddoomiye ku-xogeenka koowaad ee baarlamaanka galmudug ayaa xildhibaanada ugu baaqay inay midoowaan sidii ay uga hortegi lahaayeen gudoomiye gacal oo soo saaray go-aan afar fadhi iyo gunno laba bil ah looga joojiyey xildhibaano ka tirsan baarlamaanka galmudug oo uu ku jiro gudoomiye cabdulaahi xirsi maxamed oo ah gudoomiye ku-xigeenka koowaad ee baarlamaanka galmudug xubnaha uu shaqo joojinta ku sameeyey master gacal ayaa maalmahan aad u diidanaa shuruuc aan marin habraaca saxda ah ee baarlamaanka xoogga lagu marsiiyey iyo sidoo kale qaladaad kale oo lagu eedeeyey inuu ku kacay gudoomiye maxamed nuur gacal hase ahaatee gudoomiyaha gudoomiye ku-xigeenka koowaad ee baarlamaanka galmudug cabdulaahi xirsi maxamed ayaa ka horyimid wuxuuna ku tilmaamay arrintaasi mid baalmarsan dastuurka baarlamaanka galmudug
waxaan halkaas ayaan kusoo gabagabeyneynaa warkii subaxnimo oo idaacadda dalsana aad ka dhagaysanayseen cidda wararka iyaga ay seegaan waxay dib uga eegi kartaa bogga internetka aynu ku leenahay ee radio dalson dot com
wararkaad la haysaa hubsiima u helidooda iyo hufnaan tabinta xaqiiqadu waa halbeegsiga redio dalsan ee hankaagii sow haatan mad helin war la hel yaabaa tala la hel